bismillaahi raxmaani raxiim barqa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadkii tega raadiya asnaay ee magaalada jowhara toddobaadkiiba ka dhegaysataan maalinta khamiista ah qodobada barnaamijka aad saaka ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya waayo joogga jowhar oo ka hadlay doorka warshadii snaibiyaas oo ay ka qaadatay horumarka dalka sidoo kale waxaad maqli doontaan shir looga hadlaya ka hortagga isbeddelka cimilada oo toddobaadkan lagu qabtay magaalada muqdisho hay-adda sodma ayaa toddobaadkan deeq raashina gaarsiisay qoysas ku nool degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose guddiga doorashooyinka qaranka ayaa muqdisho ku qabtay wadatashi la xidhiira ururada siyaasadda sidoo kale waxaad maqli doontaan shirka sanadlaha ah ee qiimeynta iyo dib u-yegista caafimaadka soomaaliya oo ka furmay toddobaadkan magaalada muqdisho hay-adda aqoonsiga qaranka oo xarun cusub ka hirgelisay degmada xamar jajab mar kale barqa wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay saaxiibayaal barnaamijka anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ah ayaa idinla socodsiin doona injineer nuursheene ayaa inoo farsamayn doona kusoo dhowaada barnaamijkii oo dhan aynu ku horreynay waaye joogga jowhar ayaa toddobaadkan ka hadlay doorka warshadii snaibiyaas oo ay ka qaadan jirtay horumarka dalka warshadii sonkorta ee snaibiyaas oo jowhar waxay ahayd warshad soo saari jirtay sonkorta waxa ay udubdhaxaad u ahayd kororka dhaqaalaha dalka shaqaale badan ayaa ka howlgeli jiray kuwaasi oo ku maareyn jiray noloshooda iyo tan qoyskooda wariyaha iyaga nuur maxamed cabdi ayaa warbixintan inooga diyaariyey
warshadii sonkorta isnaayo jowhar waxay ahayd warshad soo saari jirtay sonkor waxay udubdhexaad u ahayd kororka dhaqaalaha dalka shaqaale badan ayaa ka howlgeli jiray kuwaasi oo ku maareyn jiray noloshooda iyo tan qoyskaba warshadan ayaa sidoo kale soo saari jirtay dacaska oomada iyo kuwo kale hase ahaatee waxa ay warshadda la burburtay dalka waxaana gacantooda ay gallaafatay dadkii ku tiirsanaa shariif maxamuud shariif cali sheekh axmed gurey oo ah waayajoog soomaaliyeed waxa uu ka warbixiyey doorkii ay warshadda ku lahayd wax soo saarka iyo korarka dhaqaalaha dalka leedahay warshadan waxay eedi shaqaalaha ka shaqaynaya waxay eeday saddex kun iyo lix boqol oo ruuxay eeday waxay soo saari jirtay halkii sac boqol kintal ayay soo saari jirtay afar iyo labaatankii sac laba kun iyo afar boqoloo kintal ayay soo saari jirtay beeraheeda lixda seenta ayaa la dhihi jiray hal seento oo toddobaadna waa jirtaa oo ku taala jidow maasha allaahu taariikh ahaan dhaqaalaha gobolkan gaar ahaan soomaaliya oo dhan dhaqaalaheeda si fiican ayuu u gaari gobollo badannaana miisaaniyadeeda lagu kabi jiray waxaa beerta bilaabay nin la dhihi jiray talyaani ah dukatela buruusiya tacab u bilaabi loosou ku bilaabi looski warshad ayuu u sameeyey oo bayxaa ku taalla warshaddii saliidda ayay ku shiidi jirtay waana la dhoofin jiri waxaa dirisoonka waxaa la dhisi kun iyo sagaal boqol iyo toban iyo sagaal kun iyo sagaal boqol iyo toban iyo sagaalka dirisoonka la dhisi waxaa yimid altases nin la yidhaha haddana wuxuu beeray qasabkii madaxa warshadda iyo beeraha waxaa la dhihi jiri laandoni nin la yidhaahdo kaaba ofishiinka wuxuu ahay aaraturow injineerka waxaa la dhihi jiri sheeri cabirka beeraha tureni ayaa la dhihi jiri iskuduwaha xafiiska beeraha waxaa la dhihi jiri lutwezi aa la dhihi jiri kaaba shaqaalaha dirisoonka waxaa la dhihi jiri firaari madaxa warshadda xukumi jira waxaa la dhihi jiri bundawekiya iyo marketi gelin hore nimaa joogi jiri warshadda gelin dambena nimaa joogi jiri qasabka buri iyo isbirmitaal iyo liinta waxaa xukumi jiri nin la dhihi jiri buufle saddexda seenta waxaa xukumi jiri nin la yidhaahdo koobaad iyo labaad iyo saddexaad murinow saddexda kale waxaa xukumi jiri afaraad shanaad lixaad waxaa xukumi jiri serjow setima asenta waxay ku aali jirtay midda toddobaad jidow bay ku taallaa midda toddobaad tareenka qasabka waxaa xukumi jiri bayeri shaqaalaha isnaay waxaa qori jiri baabatiirey taayax warshadda waxay soo saari jirtay halkii saac boqol kiintaal afar iyo labaatankii saacna waxay soo saari jirtay laba kun iyo afar boqol oo kiintaal shaqaalaha waxay ahaayeen saddex kun iyo lix boqol oo ruux intaas ayaa warshadan sokorta gobolada sideed iyo tobanka gobola loo qaadi jiri meel walbaa la geyn jiri maalintii waxaa ka bixi jirtay intaasoo baabuur ayaa ka bixi jirtay wadanka dhaqaalihiisana qayb libaax ayay ka qaadatay gobollo aan wax soo saar lahaynaa miisaaniyadeeda wax loogu kabi jiri inkasta oo mashaariicda beeraha ay badan yihiin oon dib ka soo sheegi doonno warshadan kaalin weyn ay ugu jirtay sagaalka mashruuc oo uu waaweyn dalka soomaaliya ayay qayb ka aheeday warshada waxay soo saari jirtay muhiimay aheeday waxay soo saari jirtay oomo saabuun waxay soo saari jirtay dacas waxay soo saari jirtay waxyaabo badan ayay soo saari jirtay sida barfuunka ayay soo saari jirtay toban shay ayay soo saari jirtay oo weliba warshada laba qayb ay aheeday isna biyaasa mid la yidhaaha jirto oo gooni ah biyaasaa la dhihi jiray taas tan isnaay ayaa la dhihi jiray qaybahaas ayaa saabuunka barfuunka oomaha dacaska waxaas ayay soo saari jirtay khayraad badan ayay soo saari jirtay waana lagu faa'idi jiri haddana waxaan rajaynaha booska iyo boos ka fiican in dib loo soo nooleeya haddii ilaahay raalli ka noqdo dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeellaba in ay si fiican wax ugu qabtaan oo warshadan la soo kiciyo si dadweynaha soomaaliyeed ay ugu faa'iidaystaan soomaaliyoo dhan ayaa ka shaqayn jirtay nin imtixaanuu soo geli jiri aqoontiisuu soo geli jiri nin biri eex iyo musuq maasuq lagu keeni jiray mar imtixaanaa la dhajina imtixaankaas waa imaanaya haddaad technical tahay haddaad barsonaal tahay haddaad tahay micnaha jaamici aad tahay waxaasoo dhan imtixaanaa loo geli jiri beeraha qasabka waa lagu abuuri jiri waa la daweyn jiri haddii eebuu kuu diidin qasabkaas waa la gubi jiri calayntaa la gubi jiri markuu bislaado waa la shafi jiri waxaa soo rari jiray wiishashaa soo rari jiray tareenka ay soo saari jireen tareenka waa keeni jiri tareenka waaskaduu ku shubi jiri waa sii wareejinayey waa shiidaayey iskaale iskaale waa guriguriga ay u shaqayn jirtay warshadda markii jamhadda waqooyi ay naga soo galeen baabuurro wata tignika wato xagga markay tageen siyaad barbixiyeen waa soo noqdeen wixiyaaba daabulays loo galiba birtii oo dhammaaba hobyo dhulkaas laga dhoofinayo waqooyaa loo qaadayo birtaan oo dhan waa la qaaday waqooyaa loo qaado hobyaa laga dhoofinayo awoodna looma le oo lagu celiyo maleesiya ayaa waddankan timid waqooyi nooga timid maleesiyadaa raratay meelay la aadan ilaa hadda ma naqaana baddaasaa waa la dhoofina hallaahay muddo adiga laba iyo toban sano ah la dhoofinayo warshadan ayaa la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo tobankii waxay ahayd warshadda ugu weyn bariga afrika nasiib darro maanta waa mid burbursan
hay-adda aqoonsiga qaranka ayaa xarun cusub toddobaadkan ka hirgelisay degmada xamar jajab degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ayaa laga xarig jaray xarun cusub oo ay halkaasi ku yeelanayso hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta ee niira munaasabadda xarigga looga jarayey xaruntan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir kan degmada xamar jajab iyo madax kale oo ka socotay hay-adda niira koriya iyaga zahar cabdi xuseen ayaa warbixintan inooga diyaarisay degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ayaa laga xarig jaray xarunta cusub ee halkaasi ay ku yeelanayso hay-adda aqoonsiga qaranka iyo diiwaangelinta niiro munaasabad xariga loogu jaraya xarunta ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir kan degmada xamar jajab iyo madax ka socotay hay-adda niira ugu horeen gudoomiyaha degmada xamar jajab ismaaciil maxamed xuseen ayaa sheegay in tani ay muhiim u tahay bulshada ku dhaqan degmada islamarkaana ay ka faa'iidaysan doonaan runtii galabta farxadee noo tahay inaan meeshaan ku soo bandhigno furitaanka xarunta cusub oo hay-adda niira ay ku lahaan doonto hadduu ilaah yidhaahdo degmada xamar jajab sidoo kalena aan ku soo bandhigi doonno koob loogu magacdaray furitaanka xarunta niira ee degmada xamar jajab taasoo ay taabigelisay hay-adda niira oo galabta ay meeshaan ay ku kulmi doonaan oo isku arki doonaan tictokerska iyo lejenska degmada xamar jajab marka dhammaanba bulshada reer xamar jajab waxaan leenahay soo dhowaada kaarku waa frii siduu maaray ku-xigeenka noo sheegay in isdiiwaangelintu isla biriba waa bilaaban doontaa hadduu ilaa yidhaahdo
dhanka kale maareeya ku-xigeenka hay-adda aqoonsiga qaranka cabdiraxmaan saciid axmed ayaa sheegay in ay dardargelin doonaan in degmooyinka gobolka banaadir guud ahaan laga sameeyo xarumo kaarka aqoonsiga loogu sameynayo dadka ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir
waxay hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranku ay ku leedahay gobolka banaadir sagaal xarumood oo waaweyn waa sagaal degmo sidoo kale waxaannu leenahay mobile tiimis ama tiimamka warwareega kuwaasoo iyaguna diiwaangelinta ka qayb qaata waxaannu dhowaan dah furi doonnaa hadduu alla yidhaahdo degmooyinka noo dhiman ee gobolka banaadir waxaannu gobolka banaadir uga mahad celinaynaa soo dhowaynta diiran ee noo sameeyaan mar kasta waxay nugu soo dhoweeyeen xafiisyadooda waxayna siiyaan xafiisyo aan ku shaqaysanno waxa ay noo oggolaadaan oo ayna siiyaan security dhammaan arrimahaasoo dhan aad baan uga mahad celinaynaa wax weynna way noo tahay waxaan degmada xamarjajab ugu bushaaraynayaa in kaarhka aqoonsiga qaranku uu yahay free lagu qaadan karo si lacag la'aana dadka waxaan ka codsanaynaa inay maaragtay ay isdiwaan geliyaan degmada ay yimaadaan waxa u yaallaa waxaa u diyaara shaqaale in ka tirsan hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ugu dambeyn xogeeyaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo dowladaha hoose mudane faysal caraalehe ayaa u mahad celiyey hay-adda niiro
sidaad ogtihiinba mar dhowna waxay soo afjari doonaan in labaatanka degmo ee gobolka banaadir la geeyo kadibna loo soo jeesan doono calaawaax la geey doono haddana haddii ilaa yidhaahdo waa qorshaha hiigsiga gobolka banaadir waa waxaanu ku mahadsan yahay guddoomiyaha degmada xamar jajab siduu u soo dhoweey oo weliba shacabka adeeg ugu soo dhoweey iyo sidoo kale munaasabaddan oo oo lagu soo dhoweynayo xarigjarkan bahda isboortiska waa maalin weyn hay-adda aqoonsiga dadka soomaaliyeed waxaa leeyahay gaar ahaan dadka degmadan ku nool isdiiwaangelintu waa ogtii markii hore lacagay ku bilaabatay laakiin maanta waa lacag la'aan lacag la'aanaa laga dhigay gurigaadaa lagugu keenay qof kasta oo muwaadin ahoo gobolka banaadir ku nool waxaa rabnaa inuu ay dhiiggiisa qaato guddiga doorashooyinka qaranka ayaa muqdisho ku qabtay wadatashi la xidhiidha ururada siyaasadda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa magaalada muqdisho ka furay kulanka saddexaad ee wadatashiga ururada siyaasadda iyo daneeyayaasha doorashada cabdicasiis xasan cabdulle ayaa warbixintan inooga diyaariyey guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohmidaha ayaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxa ay ka furtay kulanka saddexaad ee wadatashiga ururada siyaasadda iyo daneeyayaasha doorashooyinka cabdikariin axmed xasan guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa tilmaamay in guddiga uu wakhti gelinayo in la dhagaysto aragtida ururada siyaasadda saa la socotaan sharci weyno waxaa jira doorashooyinku baarlamaanka soo maray oo sidiisa in loo dhaqangeliya ay tahay laakiin sometimes fasiraadiisa waxaa laga yaabaa inay dhowr meeloo kala duwan qofba si u fasirto marka maadaama aan haysanno legal departmentsyadeenni iyo sharciyaqaanadii iyo guddiga u badan xibno badan oo garyaqaana ah waxaan rabnaa inaan isla fiirino exactly qaabka fasiraadda exactlyga ah oo aad rabtaan inaad usoo buuxisaan applicationkeena annagu waxaan u joognaa har iyo habeenna u taagannahay idinla garab taagannahay inaa idiin fududay inaad noqotaan ururo rasmi ah oo soomaaliya ay leedahay inaad marka ugu horeysa noqotaan insha allahu tacaala taa waxay idiin fududayn doontaa inaa xisbiyadii waaweynaayo dalka aad jaanis u heshaan inaad ka mid noqotaan saa la socotaanba faa'iidada aad leedihiin ay leedahay inaad noqotaan urur rasmi ah maalintii shahaadada aan siinno ood noqotaan urur rasmi ah waxaad tihiin real stakeholderka soomaaliya siyaasadda doodda ugu weyn oo siyaasadda soomaaliya idinka hagahaya hal stage idiin dhiman inaad noqotaan xisbiyada qaran oo waaweyn laakiin maalinkii shahaadada laydin siiyo oo shuruudaha soo buuxisaan xaqa waxaa u leedihiin inaad soomaaliya siyaasaddeeda jihaynta qayb ka qaadataan annagana taasaan diyaar idinkula nahay waxaan rabnaa maadaama atiin rugcadaa siyaasiyiin u badan dalka jecel raba dalka inay siyaasaddiisa hagaan inaan maanta ka faa'iidaysanno konfarensigan dood wadaaggan qaabka ugu fiican aan u noqon lahaydeen urur rasmi ah iyadoo sharciga iyo qawaaniinta dalka u dheggan aan la dhinac marin insha allahu tacaala shirkan oo la xiriira wadatashiga ururada siyaasadda iyo daneeyayaasha doorashooyinka ayaa muddooyinka ugu dambeeyey waxa uu ka socday magaalada muqdisho iyadoo ujeeddada guddigan ay tahay in la dhagaysto aragtida iyo wax ku oolka ururada siyaasadda dalka
hay-adda sodma ayaa toddobaadkan deeq raashina gaarsiisay qoysas ku nool degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose xilli ay fooda inagu soo hayso bisha barakaysan ee ramadaan ayaa hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma waxa ay deeq isugu jirta raashin iyo dhar gaarsiisay qoysas danyar ah oo ku noolaa deegaanka tawakal oo hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wariyaha iyaga zaara cabdi xuseen ayaa warbixintan mar kale inooga diyaarisay xili ay fooda inagu soo heyso bisha barakeysan ee ramadaan ayaa hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma waxa ay deeq isugu jirta raashin iyo dhar geersiisay qoysas danyar ah oo ku nool deegaanka tabakal hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose deeqdan ayaa waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad lix kun oo qoys oo danyar ah qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka socotay hay-adda sodma ayaa ka warbixisay deeqdan ay gaarsiisay deegaanka tabakal maanta aan ku sugannahay ee, deegaanka tawakal oo hoos yimaada ee, gobolka shabeellada hoose khaasatan degmada afgooy hoos yimaada deegaankan maanta waxa aan ku qaybinaynaa lix kun oo qoys oo ee, macaawino ah oo isugu jira dhar iyo ee, isugu jira raashin deegaankan waa markii ugu horreysay oo hay-adda maareynta masiibooyinku ay keento raashin intaa tiro la eg waxaa ku dhaqan barakacayaal aad iyo aad uga soo barakacay degmooyinka een, afgooye iyo ceelasha biyaha iyo daynilo oo ay kaabadka ku hayso waa deegaan aad u ballaaran islamarkaasna een, buuraley ay u badan tahay dadka halkan ku dhaqanna waa dadkii masaakiininta ahaa oo ka soo kacay een, abaarihii iyo dagaaladii ahliga ahaa ka soo kacay oo halkan gabaad u soo raadsan hay-adda maareynta masiibooyinka waa markii ugu horreysay oo ay wax keento waxaanan rajaynaynaa waxaan indhaheenna ku aragnay in aan ka jawaabi doonno haddii alla idmo qaar ka mid ah danyartii ka faa'iidaysatay deeqda ayaa u mahad celisay hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodmaa bismillaahi raxmaan raxiim waxaan soo gaartay hay-adda maareynta masiibooyinka sodma waad ku mahadsantihiin raashinkii maanta waana soo gaaray oo maalmaha kooban ka dhiman bisha ramadaan insha allah intaan inta ka badanna waa idinku sugdaa si aad idinkuna ogtiin si ka badan noo ogaada insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi hay-adda maareynta siiwooyinka intaan iyo in ka badan waa ka sugaynaa maadaamaay hadda bisha barakaysan foodu nagu soo leedahay oon waxba la haynin oo abaarihii ay jiraan oo meel laga xoogsanayo ay laheenoy magaalada khasanta baadiina laga yimid waa ku mahadsan yihiin hadda intaa ayna siiyaan intaan iyo in ka badanna waa ka sugaynaa hay-adda maareynta masiibooyinka waa mahadsantihiin halahan iyo halka badanna waa niga sugaynaa intaanna waa niga haysanaa halahan iyo halka badanna waa niga sugaynaa alxamdulilaahi waa- waana mahadsantihiin boqolkiiba boqol hay-adda maareynta masiibooyinka ee sadma oo ay nagala joogto marwe sahro way mahadsan tahay raashinkan dadkan hadda ay qaadanayaan ayay noo keentay meeshaan siddeed bilood ayay dadkani joogaan siddeedda bilood maanta ugu horraysa way hay-adda maareynta masiibooyinka inay maamul sahro in halkan ay kormeer hore iyo way noogu timid oo meesha way ka warhaysay laakiin maantay la soo gaartay gargaarkan lix kun oo qoys iyo ninka la yidhaahdo gaari ah dhar bustooyin go'yaal jaakado kabo shaatiyaal intuba ay ku jiraan intaas ayaa la soo gaarsiisay waan uga mahad celinaynaa waxaa kaloo intaas een, aan raacsanaynaa insha allah haddii aan lidmo haddaan nahay maamulkii deegaanka tawakal ee degmada afgooye hay-adaha kale ee waxbixiya inay sidii sadmoo kale ay ula soo gaaraan halkan wax dadkaan intaan la eg oo meeshaan jooga deeqdan la gaarsiiyey bulshada ku dhaqan deegaanka tabakal ee hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa ku soo aadaya xili ay baahi badan u qabeen dadka deegaanka soomaaliya ayaa shan iyo soddon sano kadib ku guulaysatay inay ka baxdo liiska dowladaha lagu leeyahay qaaraanka golaha ammaanka ee qaramada midoobe wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah xukuumadda federaalka soomaaliya mudane axmed macalin fiqi oo ku sugan dalka maraykanka lana hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya shan iyo soddon sano kadib ku guulaysatay inay ka baxdo liiska dowladaha lagu leeyahay qaaraanka golaha ammaanka ee qaramada midoobey cabdiweli axmed ilowle ayaa warbixintan inooga diyaariyey wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi oo ku sugan dalka maraykanka ayaa sheegay in dowladda soomaaliya soddon iyo shan sano kadib ay ku guulaysatay inay ka baxdo liiska dowladaha lagu leeyahay qaaraanka golaha ammaanka ee qaramada midoobey wasiir axmed fiqi ayaa tilmaamay in soomaaliya dadaal dheer kadib ay ku guulaysatay in laga nadiifiyo lacagihii dalka lagu lahaa waxa uu sheegay in bixinta lacagahaas oo laga dhiibay sanduuqa soomaaliya ay iska kaashadeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya taasi dadaal dheer ah ay geliyeen waxa uu intaasi ku daray arrintan ay kaalin ka qaadatay diblomaasiyadda xooggan ee dowladda soomaaliya ku wajahday siyaasadda gudaha iyo dibadda sidoo kale waxa uu ammaanay doorka dowladda saddexdii sano ee lasoo dhaafay ay ku aadan in ay ka shaqayso horumarka dalka soomaaliya sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya ayaa dhankiisa tilmaamay in dowladaha aanan bixin qaaraanka aysan wax cod ah ku yeelan doonin fadhiyada golaha sida ku cad liiska hoose oo ay ku jiraan dowlado badan
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkeenii toddobaadkii tegay raadiyo asnaayi ee magaalada jowhar inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ah ayaa idinla socodsiinayey injineer nuursheene ayaa inoo farsameynayey intaan toddobaadka xiga barnaamijkan mid lamida dib uu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaano allah